raysal dhaaf xuseen redio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
sheekh cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naamin radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada saafi kuwada ugu dooroon shirweynaha iskaashiga islaamka ee o i c oo maanta ka furmaya magaalada muqdisho xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho howlgalla xali laga sameeyey xaafado ka tirsan gobolka banaadir iyo dad lagu soo qabtay maamulka koonfur galbeed oo sheegay inay tillaabo cusub ay ka qaadi doonaan cunuq godoonka saare magaalada marka faafahimo dheeraada oo ka soo baxaya dil lagu geysta askari ka tirsan ciidamada dowladda magaalada muqdisho booliska dalka kenya codsaday in laga gacan siiyo qabashada saddex qof madaxda maamulka hiirshabeelle oo si wada jira u qaabila safiirka maraykanka ee soomaaliya hoob iyo waxyaabaha ammaanka dooriya oo gacanta lagu dhigay booliska soomaaliya madaxweyne farmaajiye sheekh shariif oo kulan ku yeeshay madaxtooyada magaalada muqdisho qodobada caalamka warka subaxaad ku maqli doonteen wasiirka arrimaha dibadda ee iran oo sheegay inay faragelin xoog leh ku haya maraykanka iyo qaraabada in looga shakisan yahay weerarkii sirlanka oo la laayay
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhda ay ku haastaysan tahay labaatan iyo sagaalka bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhowaada warkii oo fidsan warka saaka anigoo mahad ayaa inla soo codsiinaya sharmaake ayaa farsamaynaya shirweynaha ururka islaam iskaashiga islaamka ee o i c ayaa maanta ka furmaya magaalada muqdisho shirweynahan oo looga hadlaya badqabka iyo fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ay soona qabanqaabisay xukuumadda federaalk soomaaliya oo maalgelinaysa oo ururka islaamiga iskaashiga islaamiga o i c ayaa maanta ka furmaya magaalada muqdisho shirweynaha waxaa soo qaban kasoo qeyb geli doona laba iyo toban wakiilood dowladeed iyo xubno ka ururka sodonaad ee ka socda wadamada islaamka ee laba iyo toban kamid ah culimada diinta iyo sidoo kale aqoon-yahano soomaaliyeed qaar kamid a wakiilada dowladeeda dowladaha xeereleelyaal iyo sidoo kale qubaraha arrimaha siyaasada oo hadalkan hadalla ka jeedi doonta shirkaasi maanta ka furmaya magaalada muqdisho oo kaas oo socon doona laba maalmood shirweynahan ayaa diiradda lagu saari doonaa qaabka ujeedinta iyo sidoo kale fariimaha ku qotoma badqabka fikirka iyo la dagaalanka xadjirnimada xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ee osniina kulan ku yeelan doonaa kulan ka yeelanaya kulankoodii ka baaqday sabdigii kaasoo la baaqday koran la-aan ajadaha kulanka ayaa maanta xeer shirkadaha ganacsiga oo la marin doono akrinta koobaad sidaasna ayaa lagu maanta yahay anjadaha kulanka golaha shacabka gudoomiyaha guddiga ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga golaha shacabka maxamed cabdiraxmaan ayaa sheegay in maanta lagu celceli doona anjadaha sabdigii baaqday qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa xildhibaano kale ku eedeeyeen inay kulankaasi oo u baaqday koob la-aan ay xildhibaanadii ka maqnaa ay ka aadeen xaflado ay leeyihiin xusbiyo siyaasadeed siday hadalka u dhigeen qaybo ka mida gobolka banaadir ayaa ciidamada booliska xalay waxay ka sameeyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinay ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa habeenkii labaad waxa ay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada dharkiinle ee gobolka banaadir howlgalkaas oo lagu soo qabqabtay dad u badan dhalinyaro ciidamada ayaa baaritaano ay ku sameeyeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka shaqeeya degmada dharkiinley iyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir waxayna sidoo kale howlgalkaasu ahaa mid guriguri loo gelayay xaafadaha dad badan oo dhalinyaro ayaa howlgalkaasi lagu soo qabtay waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in la isugu keeno goob fagaara kadib dadkaas islamarkaana badankooda la sii daaya halka kuwo kalena ay qaarkooda ciidanka baaritaan ay ku wadaan taliyo ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliyeed sakiya ayaa ka warbixisa howlgalladaasi ay ciidamada qaadeen si xawliya u socda howlgalladii ay isla kaashanayeen shacabka iyo ciidamada qalabka sida dad badanna waa lasoo xiray intaas baan rabaa maanta inaan ila wadaaga hay-adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraada taariikhda ahayd labaatan iyo lixda bisha afaraad laba kun iyo sagaal iyo toban tobanka gacanta kusoo dhigeen afar ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kadib markay ciidamada ka howlgal ka sameeyeen degmada heliwaa sidoo kale hay-adaha amniga kaashanaya shacabka ayaa gacanta kusoo dhigay dhagarqabo xogtiisa la haayay oo ka dambeeyey dil loo geystay guddoomiye waaxeed ka tirsan maamulka gobolka banaadir
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay tillaabo cusub ay ka qaadi doonaan godoonka saare magaalada markee gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa dhowaan godoon saaray degmada markee gobolka shabeellada hoose waxaana arrintaasi walaaca xoogan ka muujiyay shacabka magaalada marka iyagoona culeys dhinaca nolosha la saaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay maamulkooda ay qaadi doonaan tilaabo culeyska looga qaadayo dhibaatooyinka saaran dadka shacabka ee magaalada marka ay godoomiyeen al-shabaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in magaalada marka iyo deegaanka ceel jaalle oo ay ka hirgeli doonaan dekado macabila taas oo shacabka lagu soo dejin doono waxyaabaha muhiimka iyo lagama maarmaanka waxay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ay si wada jira isaga kaashan doonaan fududeynta in markabyo doomo yaryar loo sameeyo deegaanka aljeele ceeljaale taas oo bulshada u fududeynaysa in laga soo saaro waxyaabaha lagama maarmaanka ah faafahimo dheeraad ayaa ka soo baxaya askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo lagu dila magaalada muqdisho kooxo hubaysan ayaa xalay waxaa askari ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya waxa ay ku dileen isgoyska afarta jardiin ee magaalada muqdisho waxaana goobjoogayaal iska goobta isaga baxsada ragga hubaysnaa ee dilkaasi u geystay askariga ka tirsan ciidamada dowladda daqiiqada kadib waxaa halka uu dilka ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya iyagoona baaritaano ka sameeyey goobta uu falku ka dhacay waxaana ilaa iyo hadda ay wadaan aan la shaacin cid loo soo qabtay falkaasi halka ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare iyo ku-xogeenkiisa maamulka hiirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hiirshabeelle sheekh cusmaan bare ayaa kulan la qaatay safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasadora yamita kulanka oo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada hiirshabeelle iyo danjiraha maraykanka ee soomaaliya ayaa looga soo hadlay xaaladaha amni iyo deegaanada maamulka hiirshabeelle sida horumarinta wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga dowladda maraykanka ayaa mashaariic lagu horumarinayo beeraha gaar ahaana dalagyada bariiska sisinta iyo mooska waxay ka fuli doontaa sida hadalka u dhigeen qeybo ka mid a maamulka hiirshabeelle waxayna sidoo kale ay u ballan qaadeen u ballan qaaday safiirkaasi inay qeybo ka mid a dhallinyaradaasi ku nool deegaanada hiirshabeelle shaqo abuur loo samayn doono senator samson daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ugu baaqday inay si deg dega gacanta loogu dhigo kooxaha kuusiga u geysta haweenka soomaaliya waxayna sheegtay inay diyaarinayaan sharci qaab adag lagu marsiin doono dadka dhibaatooyinka u geysta dumarka soomaaliyeed gaar ahaan dadka geysta kufsiga xildhibaanada ayaa xustay inay dadaal muhiim maalin walba la sheego inaysan waxba ka jiri doonin dhibaatada loo geysto dumarka soomaaliyeed laakiinse loo baahan yahay in ficil ay la yimaadaan bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga waxa ay tilmaantay in ay wadaan dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan in lagu wacyi wacyisa lagu wacdi geliyo bulshada soomaaliyeed si loo yareeyo dhibaatooyinka bulshada hadalka xildhibaanada ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay inta badan deegaanada maamulka koonfur galbeed kursi lagu geysta haween iyo sidoo kale caruur aada u yar halkaa warkaa ka dhegeysanaysa dhegeystayaal waa raadiyaha cadaaday siddeetan iyo sideed ribe shan magaha artiska hore waxaad maqli doonteen akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeena cadaado radio
markaan akhbaraadka caalamka ciidamada ammaanka dalka sri lanka ayaa waxaa la sheegayaa inay gebi ahaanba ay laayeen dad qaraabo la ahaa nin looga shakistay in weeraradii ka dhacay dalka sri lanka soo abaabulay ay qaraabo ahaayeen sidoo kale booliska dalka sri lanka ayaa ku raad joogaa dad kale oo looga shakisan yahay inay isku dhow yihiin ninka falalkaasi lagu eedeeyey ninkaasi ayaa isagoo la sheegay inuu isku qarxiyo hoteel ku yaala dhanka galbeed ee dalkaasi waxaana booliska ay sheegeen in gebi ahaanba ay soo afjari doonaan dadka qaraabada la la qaarijo doona waa sida hadalka u dhigeen intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa warkii subxnimaad kala socotay raadiyaha cadaada dhegeystayaal siddeetan iyo sideed dhibic shan magahartis anigoo mahad ayaan la socodsiinaya sharmaaka ayaa farsameynaya warka soona saare saakay tan iyo intaan warkan mid lamid aanu ku kulmi doono nabadgelyo
dawaydaw caafimaade darmaan qurux lagu mariimay darinka naftayda jecyaa